أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a xarun daraasaad oo laga leeyahay mid ka mid ah dalalka reer galbeedka oo bannaanka soo dhigtay ajandaha dhabta ah ee ciidamada kufaarta afrikaanta ugu soo duuleen soomaaliya iyo ujeedooyinka guracan ee saliibiyiinta caalamiga ah ay ka leeyihiin dagaal wakaaladeedka bariga afrika barnaamijka ayaan idinkugu haynaa warbixin amuurtaasi daaran saraakiil ka tirsanaa sirdoonnada reer galbeedka ee ku sugan xerada xalane oo la sheegay inay isaga baxeen muqdisho kadib markii la jabsaday loona dhacay faylashii ay ku kaydsanaayeen xogtooda gaarka ah barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ku dhowaad afartan tahriibayaal soomaali ay ka mid tahay oo ku haftay biyaha waddanka liibiya xilli ay sii kordhayaan soomaalida dalka ka sii cararaysa barnaamijka ayaan idinkugu haynaa mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada saliibiyiinta ruushka ay ku leeyihiin magaalada kiidaal ee waqooyiga dalka maali wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo gurmad fiican u samaysay beeralayda ku dhaqan gobolkaas xilli dadka badankiis ay ka fogaadeen tacbashada beeraha dalka munaasabadaas iyo mas-uuliyiintii ka qaybgalay wixii ay ka yidhaahdeen ayaan caawa idiin haynaa macadka khadiija binti khuwalid ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka gudbay marxaladdii koowaad ee waxbarashada islamarkaana loo dhigay xaflad ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimmada iyo waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaad faafareebka ku maqli doontaan inta uu socdo mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhagaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan xarun daraasaad oo laga leeyahay mid ka mid a dalalka reer galbeedka ayaa bannaanka soo dhigtay ajandaha dhabta ah ee ciidamada kufaarta afrikaanta ugu soo duuleen dalka soomaaliya dhinaca kale waxaa daraasadan lagu sheegay ujeedooyinka guracan ee saliibiyiinta caalamiga ah ay ka leeyihiin dagaal wakaaladeedka ay kaga jiraan bariga afrika haddaba warbixin umuurtaasi qaadaa dhigaysa waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed rabbaani howlgalka soo duulayaasha silibiyiinta afrikaanta ee loo yaqaano owsom ayaa bil kadib hal sano jirsan doona tan iyo markii magaca loo bedelay isaga oo weli aanan helin taageerada maaliyadeed ee dowladaha reer galbeedka su-aalo dhowr ah ayaa ku dul hoganaya mustaqbalka isbahaysiga iyo ajandayaashiisa guracan ee uu ka leeyahay soomaaliya inkastoo calooshood ushaqaystayaasha afrikaanta ah ay dalka ku sugan yihiin wax ka badan labaatan sano haddana weli ma xaqiijin wax u dhigma filashadii ay reer galbeedku kala haayeen danish institute for international studies oo loo soo gaabiyo diis oo ah hay-ad cilmi baariseed oo caalamiya islamarkaana ay maalgeliso dowladda denmark ayaa daraasad ay samaysay kusoo bandhigtay qaybo ka mida ajandayaasha dhagaraysan ee kufaarta caalamka iyo kuwa gobolkaba ay ka leeyihiin duulaanka silibiga ah ee muddada ku dhow labaatanka sano ka socda dalka muslimka ah ee soomaaliya waxa ay sheegtay in howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee muddada dheer loosoo kala bedelayay shaatiyada sida amisom admis awsom ay dhammaantood ahaayeen kuwo aan marnabo lagu salayn danaha soomaaliya balse lagu hago ajandayaasha ay leeyihiin maalgeliyayaasha dibadda ee wadamada reer galbeedka iyo dalalka ciidamadooda qaabka calooshood u shaqaystinimo ugu soo diray soomaaliya howlgallada lagu sheego taageerada nabadda iyo midooda afrika ee soomaaliya ee warbixintu sheegtay in ay si joogto ah u ahaayeen qaab dhismeed ay maalgeliyaasha dibaddu gaar ahaan maraykanka iyo midooda yurub u adeegsadaan danahooda khaaska ah gaar ahaan waxaa loo yaqaano alxarbu cala alirhaab wadamada deriska ah ay ciidamadooda duulaanka saliibiga ah ku joogaan soomaaliya sida etoobiya iyo kenya ayay sidoo kale daraasadu tilmaantay in ay iyaguna u adeegsadaan howlgalka midooda afrika ee soomaaliya si ay u horumariyaan una fushadaan ajandayaashooda gumaysi ee u gaarka ah hay-adda diis waxa ay daboolka ka qaaday in etoobiya ay doonaysay in ay xakamayso kana hortagto aragtida soomaali mid ah halka kenya ujeedadeedu ahayd in ay abuurto aag difaac oo ku yaala jubbooyinka kana dhan ah xasiloonida soomaaliya isbeddelka ku yimid maalgelinta howlgalka midooda afrika ee daraasadu sheegtay in ay si cad u muujiyaan dhaqdhaqaaqyada isdiidan iyo midnimo la-aanta ka dhex jirta howlgalka oo ka dhashay ajandayaal iskhilaafsan oo ay leeyihiin dalalka deriska danish institute for international starius waxa ay farta ku fiiqday guuldarada ka dhalatay faragelin ee kooxda riddada soomaaliya ku sameysay abaabulka howlgalka owsom kadib markii ay wax ka go-aamisay dalalka ka qayb qaadanaya waxayna warbixintu ku tilmaantay tallaabooyinkaas kuwo aan caadi ahayn oo bannaanka keenay sida maalgeliyaasha dibaddu ay uga niyad jabeen howlgalkan daraasaddu waxa ay soo bandhigtay kala daadsanaanta siyaasadeed ee sii xoogaysanaysa waxaanay tilmaantay in geeska afrika iyo saaxilka ay ka mid ahaayeen meelaha diiraddu saaran tahay loona tixgelin jiray mudnaanta reer galbeedka intii u dhexaysay laba kun ilaa laba kun iyo tobankii balse haatan iyo sanadkan laba kun shan iyo labaatanka waxaa isbeddel weyni ku yimid khariirada siyaasadda caalamka yurub waxay si buuxda ugu mashquulsan tahay dagaalka ruushka ee ukrein cabsi laga qabo isku dhac toos ah oo lala galo moscow iyo dagaalka ay yuhuudda ku qaaday marinka khaza sidaas darteed yurub waxa ay maanta diiradda saartay colaadaha ka socda bariga yurub iyo badda mediterraneamka sida lagu sheegay daraasadda ay soo saartay hay-adda diis waxaa kale oo ay warbixinta xustay in muddadii u dhexaysay laba kun afar iyo tobankii ilaa laba kun shan iyo tobankii shaqaalaha rayidka ah ee denmark ay ku dadaalayeen in midowda yurub uu joojiyo maalgelinta howlgalka amisom taasoo xilligaas ku kacaysay in ka badan nus bilyan oo yuuro sanadkiiba markii la gaaray sanadka laba kun shan iyo labaatanka dadaaladaasi ayaa si cad u saameeyey ka qayb qaadashada midooda yurub ee howlgalka soomaaliya waxaanay hoos u dhigeen kharashaadkii faraha badnaa ee howlgalkan kaga bixi jiray sida uu diis u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan midooda yurub oo ku sugan magaalada muqdisho isbeddelkan ayaa warbixintu xustay in uu muujinayo sida midooda yurub uu dib u eegis ugu sameeyey dowrkii la xiriiray midooda afrika isagoo ka guuraya howlgallo aan xad lahayn una gudbaya qaab xadidan oo iskaashi ah isaga oo mudnaanta siinaya istaraatiijiyado ka bixid iyo dib u gurasho ah daraasaddu waxa ay ka shanqarisay in dowrka owsom uu haatan u muuqdo mid si weyn looga rajo dhigay waxaana sarkaalka ka tirsan midooda yurub oo ay soo xigatay hay-adda diis uu iftiimiyey in midooda afrika aanu xil iska saarin wax dadaal ahna ku bixin howlgalkan tan iyo bilowgiisii arrinkaas oo sarkaalkani sheegay in ay niyad jab uu ku keenay midooda yurub danish institute for international stadies oo had iyo jeer diiradda saarta arrimaha amniga iyo siyaasadda caalamka ayaa si cad u sheegtay in howlgallada midooda afrika ee ka socda soomaaliya ay u adeegeen ajandayaal isku dhafan oo dibadda iyo gudaha ah ujeedkuna uu yahay in ummadda soomaaliyeed loo diido nabadda iyo isku xukunka shareecada islaamka guushii trump ee doorashadii u dambeysay ee dabayaaqadii laba kun afar iyo labaatankii ayay daraasadu sheegtay in ay astaan u tahay isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadda maraykanka waxaana bilowgii laba kun shan iyo labaatanka uu kala diray hay-adda maraykanka ee u s aid waxaanu albaabada isugu dhuftay qaar ka mida shaqooyinkii wasaaradda arrimaha dibadda waxaanay tallaabooyinkaasi ay muujiyeen in washington ay si cad oga laabatay lacagihii ay ku taakuleen jirtay xulafadeeda dibadda warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in sanadka laba kun shan iyo labaatanka maraykanka uusan diyaar u ahayn in uu miisaan siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku bixiyo howlgallada xasilinta ee afrika waxaanu mudnaanta siiyey la dagaalanka shiinaha taageerada yuhuudda arrimaha bariga dhexe iyo xoojinta gacanta uu ku hayo latin america daraasadan waxa ay tooshka ku ifinaysaa sida amarnabo loogu baahneen ummad soomaaliyeed oo midaysan waxa ayna ka dhawaajisay in taageerada reer galbeedka ee howlgallada midooda afrika ee soomaaliya ee ku salaysan qiimeyn halis ah oo la jaanqaadaysa aragtida siyaasadeed ee maalgelayaasha sidaas oo kale dalalka afrikaanta ah ee ciidamadooda kusoo daabulay soomaaliya ayaa warbixintu xustay in ay iyaguna u dhaqmeen si la mid ah dalalkaas oo la jaan qaadaya danahooda waxaana tusaale cad loogu soo qaadan karaa ayay tiri warbixintu etoobiya oo si toos ah faragelin uga haysa soomaaliya tan iyo bartamihii sagaashameeyadii falanqeeyo ku sugan caasimadda muqdisho oo ay soo xigatay hay-adda diis ayaa waxa uu sheegay in ujeedka etoobiya ee u joogta soomaaliya uu yahay sidii ay u hubsan lahayd daciifnimada soomaaliya isaga oo xiriirka noocaas ah ku tilmaamay mid silan oo u dhexeeya kooxda riddada iyo dowladda xabashida etoobiya madaxa shaqaalaha ee howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ayaa warbixintu xustay inuu horey u garwaaqsaday mugdiga iyo dareenka isdiidan ee sida gaarka ah ugu gadaaman ciidamada ka socda dalalka deriska la ah soomaaliya isaga oo tilmaamay in aanay dan iyo muraad ka lahayn ajandayaasha ee dalalka derisku ka leeyihiin soomaaliya sida ay daraasaddu sheegtay inta badan dadka indhe-indheeya arrimaha bariga afrika ayaa ku doodaya in istaraatiijiyadda etoobiya ay ahayd in gebi ahaanba ay gacanta ku dhigto dalka soomaaliya kana hortagto aragtida soomaali mid ah islamarkaana soomaalida ka dhigto dad ducafo ah oo aan midaysnayn sidaas darteed waxa ay warbixinta diis ee caddaysay in dadaalka etoobiya ee ilaalinta amniga qarankeedu uu ka dhigan yahay in aan la arkin ama ugu yaraan hoos loo dhigo wadajirka ummadda soomaaliyeed si la mid ah sida ay uga hortagto jihaadiyiinta al-shabaab xogtu waxay kaloo soo hadal qaaday in maalgeliyaasha laftirkoodu ay taageeraan howlgallada midooda afrika ee soomaaliya keliya marka ay la jaanqaadayaan danahooda istaraatiijiyadeed halka dalalka deriska ah sida etoobiya iyaguna ay wataan ajandayaal u gaar ah midooda afrika dhankiisa waxa uu ka fogaaday ayay tiri warbixintu inuu si buuxda u qaato mas-uuliyadda siyaasadeed ama dhaqaale iyadoo xitaa kooxda riddada soomaaliya ay u adeegsatay qaabdhismeedka owsom sidii qalab siyaasadeed oo ay kaga qayb qaadato loolanka gobolka isku soo wada duuboo dhaqdhaqaaqyadani waxa ay ka dhigan yihiin ayay tiri daraasaddu in howlgallada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ay inta badan u adeegaan ajandayaal dibadda iyo gudaha ah oo isku dhafan waxaanay tallaabooyinkani oofareemayaan sheegashooyinkii beenta ahaa ee ka imaanaya qaramada midoobay iyo waxa loogu yeero deeqbixiyayaasha ee xayeysiiska u sameyn jiray ahdaafta ciidamada afrikaanta ee kusoo duulay soomaaliya hay-adda danish institute for international stadies waxa ay gunaanadka warbixinteeda ku xustay in meelaha ay daraasadan kasoo diyaarisay ay ka mid yihiin waraysiyo iyo wadahadallo lala yeeshay intii u dhexaysay laba kun afar iyo tobankii ilaa iyo laba kun shan iyo labaatanka diblomaasiyiin ku foogan arrimaha soomaaliya midowda afrika qaramada midoobay midowda yurub iyo mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda denmark ee caasimada muqdisho addis ababa nairobi iyo copenhagen
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka saraakiil ka tirsanaa sirdoonada reer galbeedka ee ku sugan xerada xalaneh ayaa la sheegay in ay isaga baxeen magaalada muqdisho kadib markii la jabsaday loona dhacay faylashii ay ku kaydsanaayeen xogahooda gaarka ah qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga waxaan ka guudmaraynaa faahfaahino laga helayo dagaal ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee degmada janaale weerarkaasi waxaa lagu dilay hal askari oo yugandhaysa halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba askari oo kufaarta afrikaanta ah oo dhaawacoodu yahay garaab waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sirdoonada galbeedka oo bilaabay inay soomaaliya ka cararaan kadib jabsiga evisa daily express oo ah warbaahin laga leeyahay dalka maraykanka ayaa waxay baahisay in sirdoonada reer galbeedka saliibiyiinta ah ee ku sugan muqdisho ay bilaabeen inay dalka ka cararaan kadib markii la jabsaday nidaamka evisa oo dhowaan kooxda riddadu ay samaysay warbixinta waxaa lagu sheegay in afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey ay muqdisho ka carareen ilaa lixdan khabiir oo sirdoon reer galbeed ah kuwaasi oo ku sugnaa caasimadda waxyar kadib markii safaaradda maraykanka ee soomaaliya ay xaqiijisay in la jabsaday nidaamka evisa ee kooxda riddada gacantana lagu dhigay xogta in ka badan soddon iyo shan kun oo qof oo isticmaalay nidaamkaasi oo waddanka ka soo galay dalal ay ka mid yihiin maraykanka khubaradan basaasiinta ah ee dalka ka cararay ayaa waxaa soo wajahday cabsi ah in xogtooda gaarka ah ay baraha bulshada wareegayso markii kooxo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo shaacin ay jabsadeen nidaamka evisa ee kooxda riddada kuwaasi oo markii ay jabsadeen nidaamkaasi la sheegay inay baraha bulshada ku baahiyeen sawirada iyo baastaboorada shakhsiyaad shisheeye oo dalka u soo safray maraykanka ayaa sheegay in kooxda ay jabsatay nidaamkaasi ay heleen xogta magacyada sawirada taariikhda iyo goobaha dhalashada cinwaanada imeelada xaaladda guurka iyo cinwaanada guryaha dadka ajaanibta ah ee iska diiwaangeliyeen nidaamkaasi ee soomaaliya u soo safray waxay tani keentay cabsi xoogan safaaradaha reer galbeedka ee muqdisho ku sugan ayaa sheegay inay joojiyeen isticmaalka nidaamkan iyaga oo cabsi xoog leh ka qaba in xogtooda bannaanka la keeno mareegta xogtan baahisay ee daily express ayaa dhanka kale sheegtay in la tuhunsan yahay in xogaha la jabsaday ay ku jiraan calooshood u shaqaystayaal kalombiyaan ah oo la mariyey garoommada soomaaliya kuwaasi oo loo sii gudbiyey suudaan oo ay xasuuq daran ka geysteen maleeshiyada dacmu sariic oo ah murtasaqo uu imaaraadku ku adeegto waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ugu yaraan afartan tahriibayaal ah oo ay ku jiraan soomaali oo lagu la-yahay xeebaha dalka liibiya tobannaan ruux oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan soomaali ayaa lagu la-yahay xeebaha waddanka liibiya ee dhaca waqooyiga qaaradda afrika kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen oo kusii jeeday xeebaha waddanka talyaaniga doonidani ayaa waxaa saarnaa dad gaaraya afartan iyo toddobo waxayna saddexdii nofembar ay ka ambabaxday magaalada xeebta ah ee zuwara hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan ururka gaalada qaramada midoobay ayaa sheegtay in la soo badbaadiyey ilaa toddoba ruux oo keliya loona badinayo in ay dhinteen dad kale oo gaaraya ilaa afartan ruux dadka loo badinayo in ay dhinteen ayaa waxaa ka mid ah laba dumar ah waxaa ku jira sagaal iyo labaatan suudaneys ah siddeed soomaali ah saddex kameruun u dhashay iyo labo nigeriyaan ah bishii lasoo dhaafay ee oktoobar ayay ahayd markii dooni ka baxday galbeedka waqooyi ee liibiya ay ku degtay badda mediteraneanka ayna ku dhinteen ilaa siddeed iyo toban ruux boqolaal qof afrikaan ah oo ay ku jiraan dad soomaali ah ayaa sanad walba ku dhintaa biyaha kala qaybiya waddamada sbain iyo aljazaa'ir iyo sidoo kale waddamada liibiya iyo talyaaniga waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo duqaysay saddex fariisin milatari oo ku yaal magaalada kidaal mu-asasada asdallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa faafisay sawiro gaar ah oo lagu soo bandhigayo weerar duqeyn ah oo mujaahidiintu ay ku beegsadeen saddex fariisin milatari oo ciidanka maali ay ku leeyihiin magaalada kidaal sawiradu waxay muujinayaan ciidamada mujaahidiinta oo hoobiyaal ku garaacaya een fariisimaha maleeshiyada xukuumadda dabadhilifka ah ee maali waxay sidoo kale wakaaladda wararka ee shahaada faafisay xogta iyo sawirada weeraro ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ku beegsadeen maleeshiyada burkina faso waxaana sawirada kasoo muuqanaya khanaa'im kala duwan oo ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidanka xukuumadda muqdisho oo dilay qof ka tirsan qoys ay dhulkoodii kala wareegtay xili ay warbaahinta la hadlayeen qaar ka mid ah dad ay xukuumadda muqdisho ka barakicisay guryahooda oo ku yaal magaalada muqdisho ayaa haweeney ka tirsan dadkaasi waxa ay ka warbixisay dhibaato xoogan oo ay kala kulantay xukuumaddaasi taasi oo uu gacanteeda ku baxay wiilkeeda hooyada dhashay wiilkan dhallinyarada ah ayaa sheegtay in wiilkeeda oo muddo saddex maalin ah u afduubnaa ciidamada xukuumadda muqdisho ugu dambeyn lagu dilay deegaanka weydow waxay sidoo kale ka warbixisay hanjabaad ay kala kulantay qaar ka mid ah saraakiisha maleeshiyada xukuumadda muqdisho islamarkaana khasab looga barakiciyey dhulkii ay deganayd iyada oo haysata ilmo agoon ah qaarna ay qabaan xanuuno halisa cabdiwahaab xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawo waa inaga inta
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ee hiiraan waxay dhiiragelin iyo gurmud u samaysay beeralayda ku dhaqan kow iyo toban deegaan oo hoostaga magaalada beledweyn munaasabadan oo ka dhacday deegaanka garoonka ee hoostaga magaalada beledweyn ayay wilaayada islaamiga ee hiiraan fuustooyin shidaala ku wareejisay soddon ruux oo beeralay ah kuwaas oo beere ku leh jiinka webiga iyadoona beeralaydaasi laga kala keenay deegaano kala duwan ugu horeyn naqiib ibraahim maxamed kutub oo ah naqiibka guud ee beesha makane iyo nabadoon cusmaan xuseen amiin oo goobta ka hadlay ayaa ka mahad celiyey dhiiragelinta wilaayada hiiraan ee u samaysay beeralayda بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله اما بعد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى ما هاد بلارن اسكله ما هاد ان لسو كوبي كرين ايو الله سبحانه وتعالى وليه الله سبحانه وتعالى nicmooyin fara badan buu inoo galay oo aad iyo aad u badan aan la soo koobi karin nicmooyinka allah na siiyey subxaanahu wa tacaala waxaa ugu waaweyn nicmatulislaam waaliimaan waa nicmo aad iyo aad u weyn nicmooyinka kaloo allah na siiyey subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah nicmatulamni wa nicmatuljihaad wasixa caafimaadka jihaadka iyo maanta nabadgelida aynu haysanno waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey haddaan ilaahay uga mahad celino nicmadaas iyadana waa inoo siyaadinaya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leehe lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddii aan nicmada aan idiin siiyey aad iga mahad celisaan waan idiin siyaadinaya intaa kadib mahaddaas ilaahay subxaanah wa tacaala bacda xamdilaahi wa towfiiqihi maanta waxaynu u joognaa deeq walaalaheenna inooga yimid gaar ahaan wilaayadeenna hiiraan inooga yimid deeqdaas oo ah midda gadaashayda taalla oo deeq shidaal ah ee inoogu soo tabarruceen walaalaheenna ayagoo dhanna gacanta midig ku haayo jihaadkii dhanka kalena haddana dadkii ee walaalahooda ee masaakiinta ah ee waxdanleyda ah haddana gacan ku haayo waxaan maanta ka mahad celinayaa insha allah deeqdaasi ayna soo gaartay ee wilaayadeenna ay noogu tiro gashay ee loogana tiragelay dadka maanta aan waxba haysanin danleyda ah insha allahu tacaala marka ilaahay xaggiisa waxaan ka filanaynaa inta ay inka badan ayaan ka filanaynaa intaan marka maanta hadda ayna soo gaartay oo deeqdaa shidaalka ah waxaan u dardaarmayaa dadka ilaahay calaf u geliyey in ay ku beeraan oo beerahooda ay ku tacbadaan oo walaalahooda ku kor noolaadaan oo ayagana ay ku noolaadaan intaasaan u dardaarmayaa dadka ilaahay subxaanah wa tacaala calaf ugu daray deeqdaa iyada ah annagana waxaan aan sheegaynaa in deeqdaas iyada ah ee walaalaheenna soo gaarsiiyeen dadkii loogu tirigalay siday tahay annagana inuu gaarsiino oon u gudanno ayaan insha allahu annagana aan qaadayna haddii ilaah yidhaahdo waxaanu leenaha marka insha allahu intaa kelihim ay noqon doonto walaalaheenna insha allahu tacaala maanta waxa kan oo nala keenay waa wax yar laakiin xag ilaahay ku badan ilaahay subxaanah wa tacaalaana ayagoona miisaankooda xasanaadkooda allah ugu daro ayagoo maanta jihaada ku jiro ee gaaladii la xisaabtamayo ee gaaladii maanta maxaytoo xisaab kula jiro haddana dhanka kale inay dadka walaalahooda ay mooganaanin ee ay wixii ay ku tari karaan ay ku taraani waa shay maanta ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu mahad celinayno tuma ayaga aan ugu mahad celinayno والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إيه، waxaa mahad mudan allah ayaa mahad mudan allihii meeshaan isku kayna keenay ayaa mahad mudan waxaa mahad iskale walaayadeenna islaamka ee beriga deeq noo keentay shidaal ah deeqdaas oo ka kooban ee maaragtay soddon ruux lagu wareejinayo deeqda shidaalka meeshan yaallo annagana aan kala wareegnay meeshaas ilaa jeeqley ilaa gemberlaabe intaas waxa weeye dad soddon nin ah waa tijaabo Ee, soddonkaas ayaa lagu wareejiyey Ee, annagana alxamdulilah waa ka magaawinay Ee, waxaa la rabaa markaad dadkeena beeraleyda ahow oo soddonka nin ahow waxaa la rabaa in laga fa- aan ka faa'iidaysano aan ka faa'iidaysano oo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaa waa- waa- waxaa waa tijaabo waaye hadda haddii wax aan soo saarno oo aan shaqaysano annagana waa ku noolaanaynaa ummaddu waa ku noolaanayiin waxaan rabnaa raggii wax soddonka nin oo loo dhiibay shidaalkaas inay ka faa'iidaystaan wax kaleento dambe ay noo soo jiidaan allah ilaahay raggii wax la siiyey maanta waxtar bay sameeyeen waa laga faa'iidaysta ay dhahaan saas ayaa ma arti la rabaa waxaa waaye beeraleyda walaayada waxaa waaye waa mahadsan tahay haddii ilaahay yidhaahdo mahad ka bacdi waan kala wareegnay soddonkaas fuusto oo meesha taallo ayaa lagu wareejiyey annagana uga mahad celinay waxaan leenahay gaalada alla ha jibiyo islaamkana alla ha qabiyo gaalada cudur carabka ka bilowda cudur caloosha muro cirbaha u dambeeya allah ha ku rido ilaahay idinka gaalaha alla ha jibiyo wabilahi towfiiq qaar ka mid ah beeralaydii la siiyey shidaalka ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxaana qof kasta la siiyey boqol litir oo shidaal ah insha allahu tacaala waxaan u gudbaynaa in aan dadka deeqdan ilaahi subxaanahu watacaala u calfay inaan u yeerno qofka koowaad aan u yeeraya wuxuu yahay maxamed cali kuusow iyo maxamed buufow ay soo raacaano ilka casi iyo balaag maxamed sheekh cabdi maxamed yuusuf cali saalax qaasim mire liibaan aadan maxamed xasan xuseen raage suubane idriis xasan xasan yacquub mawliid muxidiin aye jazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum intaan ilaahay idinku idil calfi waxaa la rabaa si hor idinku dardaarmayba inaad intaan wax kusoo saarataan ilaahayna aad weydiisataan inuu ilaahay idin barakeeyo ha iska dayicina insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran aniga macallin abuukar qoordheere ayaa la yiraa waxaan ka soo baxay tuulada qoordheere waxaan joogaa maanta garoonka walaayada islaamka ayaa noogu yeertay xoogaa yaroo deeqa shan iyo toban fuusto oo nafta ah waana ka guddoomnay waxaanu jecelnahay inaan wax ka soo saaranno aan ku mahadinno waxaan ka helno meeshaas ilaahay aan ku mahadinno qaas ahaan walaayada waxaan ugu mahad celinaynaa ee, inay mahadsan yihiin walaalahayna waxaan maanta dareensanahay farxad aad u wanaagsan in macnaha walaayada ay noo keentay shidaal inaan waxaan dantayna ku qabsano beerahayna wax ugu qabsano noloshayna aan ku ziyaadsano intaas ayaan macnaha farxad ku ahay maanta waana mahadsantay magacaada oo saddexaad saalax salaad maxamuud waxaan ka imaday tuulada macanqaalan waxaan joogaa garoonka waxaan u imid eh, dad tabaalaysan oo beeraley ah oo mataqaanaa beeraha u waysay awood ay ku tacbato ayaa waxaa mataqaanaa kaalmo waxaa si walaalaha walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan ayaa waxaa si shidaal oo ugu talagalay dadkaas inay tabartooda kor uga soo qaadaan sidaas darteed ayaa mataqaanaa waxaan mataqaanaa meeshan ku caddaynaya in aan qaatay shidaal boqol liitar ah oo aan ku tacbar rabo boor- beerahayga si korna ugu soo qaadi rabo tacabka beerahayga intaasaan sheegay Eh, beeraha marka maxaa ku tabca rabtaa oo dalaga aa rabta inaad tabcday amba waxaad ku tabcan doonto beeraha maxaa ka mid ah waxaa ka mid beeraha galley yaayo misigo intaas digir intaasaan ku tacbar rabo waxaan nooga sheegi kartaa farxaddaada wallaahi farxadeyda wax hadda la koobi kara maaha boqol boqol waaye maxaa yeelay nin aan awood haysanin islamarkaasna wax tacbadan ahay wixii aan tacbanin markaas awood aan u haynin haddana helay awood oo wax ku tacbadan waxaan jeclahay marka in si wanaagsan oo bashbash iyo buraaqa ay waxay ugu soo go-aan beeraha iyo shidaalka waxaan u qaban doonaa waxaan mataqaanaa haddii abuu ilaahay wax iga siiyo waxaan u isticmaali doonaa eh, difaaca dalka in aan ka difaaco gaalada una mataqaanaa kuna dadaala sidaan islaamnimada kor ugu qaadi lahay dadka dadka is- oo soomaalida waxaan ujeedi lahay hala taageero walaayada islaamiga maxaa yeelay waxaa lagu dagaalamaya maanta oo s- dadka ku dagaalamaya waxaa weeye diin gaale iyo diin muslim marka sidaas darteed in waxaa loo baahan yahay diinta islaamka kor loo qaado oo oo garab la siiya islaamka meeshuu joogaba ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay beeralaydii shidaalka la siiyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله بعد حمد الله تبارك وتعالى waxaan rabaa inaan horay u galo muhiimaddii aan isugu nimid kulankeenna maanta ah waxay muhiimaddiisu tahay waa isu imaatin ay wilaayada deeq ku wareejinayso deeqdaasoo loogu talagalay dad beereley ah wa khaasatan beereleyda si gaara ka soo jeeda beesha makanne oo aan walaalaha nahay ee u dhaxaysa meesha la yidhaahdo jiiqley iyo inta u dhaxaysa gamberlaawe deegaankaas webiga ku safan beereleyda ku jirta kulli ma aha laakiin deeqda hadda meesha taalla gadaasheeda oo arkaysaan cidda loogu talagalay waa soddon qof oo beereley ah waa dad haysta beer ay u nooshaho u tacban tahay matoorna haysta xagganna tabar yar dad badan oo mudan baa jira laakiin hadba wixii la helo baa ilaahay lagu caabudaa subxaanahu wa tacaala kulankeenna marka deeqdaas meesha taallo oo shidaalka ah si ay ugu kaalmaystaan walaalahaas beereleyda ah oo ka kooban soddonka ruux ayaan ku talagalnay inaan ku wareejinno waana ragga hadda meesha safan qof walba iyo wixii nasiib u yeeshayna waa la siin doonaa hadduu ilaahay idmo subxaanahu wa tacaala annaga marka ka mujaahidiin ahaan waxaan micnaheennu yahay ka jasadin waaxid waxaanahay dad isu danqanaya isaga warqaba diin ahaan iyo adduun yahaan labadaba oo qofkan walaalka ahoo muslimka ah waa inaad ugu warqabtid inay u dhowrsoontahay akhlaaqdiisa in istiqaamadiisa iyo diintiisa oo micnaheedu yahay in ay jiraan dadka dad faraya macruufka munkarkana reebaya oo muslimiintu waxay isugu dhex dhaqan yihiin oo isku dhex nool yihiin marka diinta laga hadlaya qofba qofka kale wuxuu u yahay muraayad nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay almu'minu miraa'atu akhiihi almu'min aw kama qaala sala allahu alayhi wasalam mu'minka mu'minka kaloo walaalkii waa muraayaddiisa xagga kale dadka adduunyadooda waa inay isaga warqabaan oo suubanuhu sala allahu alayhi wasalam dadka diintoodana waa ka warqabay adduunyadoodana ka warqabay annaga marka kuweenna tabarta yar keenna baahida u qabo wax adduunyadiisa ka mid ah in lala qabta intii tabar ah ayay qayb ka tahay inta aad arkaysaan mujaahidiintana afar ilaa tisac waxaad maqashaan ayadoo dadka webiyada laga xirayo ayadoo dadka matooro la siinayo ayadoo sidaan oo kale shidaalla loo siinayo wixii tabari ay noqoto wixii mashaariic dunyaa-uwi ah oo ummadda ay dantooda ku qabsanayaan maslaxadooda adduun waa lagala shaqaynaya intii maanta tabar ahaydoo wilaayadiin idinkugu tala gashay inta aan soo sheegnay waa shidaalkaas meesha yaallo micnihiisu waxaa weeye inaad u kaalmaysataan shaqadii aad hayseen soddonkaas ruux oo beereleydaha loogu talagalay dad tiro badan baa beera kule dhulka aan sheegnay min meesha leera gamberlaawe ilaa jiiqley waxaa ku jira dad tiro badan kuwo kaloo aanna xusin baa jira hadba wixii la hayo oo ay tabari tahay ayaa la marayaa waxaan rabnaa marka walaalaha ilaahay u calfay deeqda hadda meesha taallo oo ay walaalahood mujaahidiinta ugu talagaleen sidii loogu talagalay iyo dantii laga lahaa inay fuliyaan si kale inaadan ugu tasarrufin waxa adiga aad hesho anaa helay waxa aan aniga helo wanaagana adaa helay oo muslimiintu waa ka jasadin waaxid waa hal jir haddii soddon nin oo beereley oo dhulka aan sheegnay ku nool ilaahay u barakeeya intay shidaalka u isticmaalaan beerihii wax ka soo baxaan nafcigaa soo baxay adigana waad noolaanaysaa walaalahaaga muslimiintaana mid kaa gato mid aad deeq wax u siiso mid kugu soo hoydo mid balka kaa isticmaalo mid sake kaa qaado khayr baa la wada helayaa laakiin haddaan wada baaba'anno oon wada faqrinno cadowgeennaan u gacangelaynaa dheeftaa sidii loogu talagalay uguta ilaahayna ku caabuda subxaanahu wa tacaala oo beeraha iyo hantida aad leedihiin dhexdeeda dad muslimiin oo ilaahay caabudaya khayrkana ka shaqaynaya noqda wajazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum waxaan rabnaa marka wixii hadda ka dambeeya dhaqanka hadday yihiin meesha fadhiya oo hadda beesha matalaya hoggaankeedii baa meesha jooga dhaqanka ahaa oo ugu horreeya naqiibka guud waxaan rabnaa deeqdaas inaad nagala wareegtaan iyo walaalihii loogu talagalayba inaad nagala wareegtaan sidii loogu talagalayna aad u gudataan wajazaakum allahu khayran intaasay dantu ahayd wabilaahi towfiiq الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka haweenka wax ku barta macadka khadiija binti khoylid ee degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka gudbay marxaladii koowaad ee waxbarashadooda macadka khadiija ee soo saara haweenka daaciyaadka ah ee ka howlgala degmada jilib ayaa markan soo bandhigay arday dhammaysatay fatradii koowaad ee waxbarashada islamarkaana tan u diyaarsan in ay haatan si toos ah dacwada u gudbin karaan munaasabadii lagu dhiirigelinayay haweenkaas ayaa waxaa kasoo qayb galay culimmada wilaayaadka islaamiga ah waxgaradka gobolka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaan oo haweenka daaciyaadka ah ku bogaadiyey dadaalkooda waxbarasho ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala intaan oo walaalo ah inay diinta ilaahay iyo qur-aankii inay soo xifdiyeen meel fiican ay ka mariyaan mustawaadkooda inay sii kamilaan u socdaan ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala khayriyadaasi waxay ku sii xiran tahay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu haddana dadkina sii baray qur-aanka in la bartaahi way sahlan tahay laakiin in lagu camal falaahi waa arrin culus oo qofka ilaahay waafajiye un baa ku dari karaya nabigu sala allahu calayhi wasalam alqur'aanu shaaficun mushafacun وماحل مصدق من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل خلف ظهره ساقه إلى النار قرآن كوا مد شفاعية شفاعة سنة لا أقبل يه وماحل مد دودا يوي وقفك أد دودا هي هدي دقن قليي برشدي سي سفي عنو برتي كل دقمي دادك سي بري كاس وحي قرآن كوا أد دودا عكس يدنا وكو دودا yuusan baran oo ku dhaqmin oo cid sii barin meesha uga dhaqaaqo wuu ku doodayaa doodiisana waa la aqbalin marka ilaahay subxaanah wa tacaala nagama dhigo kuwa gadaal ka tuura oo uu naarta u kaxeeya nagama dhigo ilaahay subxaana wa tacaala ilahay waxaan ka badhiyaa inuusan naga dhigin kuwa xadiid kale nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nuurkaani wuu taam noqonaya yacni diintani way fidaysaa kufriguna wuxuu ku noqonayaa amaakintiisa iyo meelihii uu ka yimid buu ku noqonaya islaamku wuxuu dhex tiimban doonaa badaha macnaha bada uu ka gudbi doonaa waxaana imaan doona qoom qur-aanka akhrinaya oo baranaya markaasay waxay odhanayaan tacallamna alqur'aana wa qara'naa faman huwa daa khayrun mina qur-aankii waan akhrinay waan baranay cidda naga khayr badani yay tahay fahal fii daalika min khayr buu yidhi nabigu calayhi salatu salam oo arrinkanba khayr baa ku sugan qofku inta diinta bartay inuu mooday inay bes intaa ku dhan tahay intaa kuma dhamma arrintu say yidhaahdeen rasuul alla waa qoloma wuxuu yidhi nabigu calayhi salatu salaam ulaa'ika minkum adinkay idinka mid yihiin wa ulaa'ika hum waquudu nnaar walciyaadu billaah kuwaasna waa kuwa naarta lagu hurin doono marka diinta haddaan baranno oo aynan ku dhaqmin nalahaana waxaan ka baxay mustawihii koowaad kii labaad shahaadadiisa baan haystaa anigu gabar aqoon le baan ahay anigu nin aqoon le baan ahay shahaadadaasaan haystaa haddii arrintu noqoto fa ulaa'ika hum waquudu naar soo noqon mayso oo aan dacwana loo qasdin waxay ahayd qofku diinta hadduu barto subaxay inuu ku fikero lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam yeelakiisa gedgaduudan waxaa kaaga khayr badan inaad hal qof dacwada inta u jeediso uu kaa aqbalo khayr badan baa soo qadimteen oo aada iyo aad noo farax geliyey fatrada naloo sheegay wax baranayseen iyo aqoontiina waa kala sarreeyaan oo aqoontiina ayaa aada iyo aad uga sarraysa markaad mid labaad iyo mid saddexaad iyo kusii dartaanna insha allaahu culimmadii dalka ayaad noqon doontaan oo ummadda khayrka ku hogaamin doontaan insha allahu tacaala marka dardaaranku waxaa weeye inaad dadaalka sii laalaabtaan oo sii badisaan oo cilmiga lagu dawino waxa la yidhaahda camal camal in lagu diiwaan geliyo waxaa la wariyaa imaam alaxmed oo kale imaam axmed ibnu xambal raximahu llahu yaa waxaa la yidhi waxaad xididsan tahay alfey alf xadiis alfey alf xadiis laba milyan oo xadiis baa xifdisan tahay see waxaa noocaana ku xifdiseen markaasuu yidhi kunaa naxfadu alcilma bilcamal cilmiga waxaan ku fidin jirnay camal oo marka aan hal camal samaynayno nusuusta ku soo aroortay baanu istidkaarsan jirnay oo dib aanu raadraaci jirnay camal kastoo aan qabanayno maxaa ku soo arooray xadiis hebel iyo xadiis hebel iyo halka xadiis ba waxay u sameynayaan nin labaatan sanad oo kale oo kulli dusha ka wada akhrinayaan haddana marka haddii cilmigu haddii la infaaqiyo alcilmu yaziidu bilinfaaq haddii la infaaqiyo kuna dhaqantid siina gudbisid wuu kordhayaa waxaan idinkula talin lahaa mid kasta oo idinka mid ihi inay yeelato saaxiibo ay wax u faa'iideyso oo iyagu aan gaarin inay ama ay u dhadhamo cilmiga inay maaragta u xeraystaan oo ay u tafarudaan waxbartaan ama maanta ma arkaysaa wakhtigu u saamix waayey inaad tiraada anaa wax ku barayeen gurigay uu kale ama kaaga aan kugu imaado laba saddex way ku anfacaysaa oo khalfiye fiican baad yeelanaysaa man dalla calaa khayrin baad soo gelaysaa falahu midlu ajri faacilihi intaasi kadib waxaa munaasabada bandhig ku sameeyey dumarkii dhammaystay marxalada koowaad ee macadka khadiija binti khuweylid ee degmada jilib أيها الضيوف الكرام نشارك معكم معلومات حول الفترة الدراسية الماضية نحن طالبات معهد خديجة لإعداد الداعيات لقد تجاوزنا الفترة الأولى من مراحل الدراسة من عام الدراسي 1447 فلله الحمد والمنة حيث درسنا في هذا الفترة فنونا متنوعة الشرعية سوف نعرض لكم بعض منها بصورة موجزة وإن من أهم الفنون التي تناولناها أولا درسنا خمسة أجزاء من تفسير القرآن الكريم ثانيا قد أخذنا حديث منه عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله ثالثا العقيدة الإسلامية أخذنا منها كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رابعا الفقه أخذنا منه متن الغاية والتغريب للفقيه أحمد بن حسين بن أحمد أبي الشجاع رحمه الله خامسا النحو قد تعلمنا ودرسنا متن الأجرومية للإمام اللغوي ابن أجرومي محمد بن محمد بن داود السنهاجي وهناك فنون أخرى لا نستطيع حصرها في هذا المقام فهذا غيض من فيض ولله الحمد والشكر وبنعمته تتم الصالحات إخوتنا الأعزاء بعد شكر الله تبارك وتعالى نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للقيادة العامة في حركة الشباب المجاهدين الذين بدلوا جهدهم في تعليم أمتهم ونقول لهم حياكم الله وبارك الله في جهدكم المخلصة في خدمة الإسلام ونشر العلم وكما لا ننسى أيضا أن نقدم الشكر والتقدير إلى والي ولاية جبة الوسطى شاعل الدرويش حفظه الله ونقول له جزاك الله خيرا ونقدم بالشكر والامتنان إلى مكتب الدعوة في ولاية جبة الوسطى الإسلامية خاصة فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا ولا يفوتنا في هذا المقام أن نسجل كلمة شكر وعرفان إلى معلمينا ومعلماتنا لما بذلوا من وقت وجهد وعناية واهتمام ونقول لهم هنيئا لكم بما تقر به أعينكم فلن تذهب جهودكم سدا وفي الختام ندعو جميع أخواتنا المسلمات أن يلحقن بالمعاهد الشرعية وخاصة معهد خديجة لإعداد الداعيات ويستفدن من وقتهن لأن وقت المال وأن حياة فتاة المسلمة بالعلم والتقوى إذا لم تكن ذلك فلا اعتبار لذاتها anigoo ah ardayaad ka tirsan ardayda macadka khadiija binti khuweylad liicdaadi daaciyaad farciisa jilib waxaa rabaa inaan inta halkan kasoo aan kasoo jeediyo wax ka mida tafsiirkii aan ku qaadanay macadka tafsiirkaasoo aan ka qaadanay muqhtasar fii tafsiiri alqur'aani alkariim suuradda aan rabo inaan wax ka sheego waa suuratu alfatxi suuratu almadaniya waa suurad madani ah aayaatuhaa tasca wa cishriin aaya min almaqaasid suura waxaa ka mid ah suuradda maqaasideeda tabshiiru nabiy sala allahu calayhi wasalam bishaarayn nebiga loogu bishaareeyey walmuuminiina iyo muuminiinta bilfatxi furasho iyo watamkiina hanasho bismillaah magaca ilaahay ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa arraxmaani naxariista guud naxariista arraxiimi midda gaar ahaaneedna naxariista innaa fataxnaa laka fatxan mubiina innaa annaga fataxnaa waan kuu furnay laka adiga ayuha rasuul sala allahu calayhi wasalam rasuulkaano fatxan furasho mubiinan oo cad bisulxul xudaybiya ayaan kuu furnay liyakfiraka allaahu suu alla kuugu dhaafo maa taqadama wixii kuu hormaray qabla haada alfatxi furashadan ka hor min dembika dembigaaga wamaa ta-akhara iyo wixii kuu doodmaray bacda haada alfatxi furashadan wayakmilu yasuu kuugu dhammaystira nicmatahu nicmadiisa caleyka korkaaga binasri diinika diintaada inuu gargaaro wayahdiika uu kuugu hanuuniyo siraada mustaqiima wadada toosan la ciwajaaja fiihi wax qaloocana aan lahayn wa huwa dariiqu lislaam waana dariiqa islaamka almustaqiima ee toosan wayansuraka allaahu nasran casiiza wayansuraka uu kuugu gargaaro allaahw alleh uu kaaga gargaaro allaahw alleh calaa acdaa'ika cadowgaaga nasran gargaar casiizan adag laa yadfacu axadan axadna uusan iska difaaci karin dadkii munaasabada ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan shucayb oo ah afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah awalan salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacdu salaam ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale na siiyey nicmadan faraha badan ay ugu horeysa nicmat alislaam waliimaan nicmat alamni nicmat asixa ilaahaygiina siiyey in maanta tacliin aan baranno isagaan ayaan ugu mahad celinaynaa haddaynu nahay odayaashii ku dhaqanka shareecada raxmaanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaan u joognay furitaanka maxadka khadiijatu binti khuweylid maalinkii koowaad oo iftitaaxiisii maantana waxaan u taagannahay ayadoo ikhtitaam uu u yahay aadaan ugu faraxsanahay fatradiisii koowaad insha allahu tacaala cardigiina iyo bandhigiina waa maqlaynay khayrkii iyo wanaagga dhammaanteen waan waxaan nahay ducaad ilallahi soo maha ilahay raxmaankaan ugu mahad celinayna walaalayaal ilaahay ku mahadsan walaalayaal dadaalku waa loo baahan yahay waxyaabaha ad soo bandhigteenna waxaa asal u ahaa qur'aanka kariimka iyo sunnadii iyo fahamka selafka saalixa intaasaa soo qaadateen oo ka warranteen waxaan hesheen xog fiican oo qof bini aadan uu ku warbixin karo intii aydan waxaa loo baahan yahay dadaal wakhtiga idiin dhiman qayb labaad iyo qayb saddexaad iyo qayb afaraada harsan soo maahan intii ayadan ha lagu dadaalo insha allahu raxmaan annaguna aadaan ugu faraxsannahay waxaan si khaasan ugu mahad celinaynaa bacda xamdulillahi subxaanahu wa tacaala maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaan leenahay waan aragnaa mirihii iyo wax soo saarkii way muuqdaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga teganaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh مستكبرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله